Dowladani oo uu soo qaban qaabiyay Maktabka Dacwada ee Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellada Dhexe ayaa loo qabtay ragga ku dhaqan deegaanka Gamboole ee wilaayadaas. Dowladan ayaa socotay muddo toban maalin ah waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee ragga ku nool deegaanka Gamboole kuwaas oo ka faa'iidaystay dowladan. Dowladan ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah. Qaar ka mid ah dhallinyaradii iyo odayaashii ka faa'iidaystay dowladan ayaa ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen iyagoona wilaayada ka codsaday in lagu soo celceliyo dowladan oo kale.
awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahadsan taaniyan waxaan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe taasoo ugu horeeyo waaligeenna sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukude raggaas oo soo diyaariyey dowladan iyo khayrkan faraha badan ee socday tobanka maalmood maskaxay ku bixiyeen maalay ku bixiyeen waxay ku bixiyeen maaragtay ficilay ku bixiyeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro annaga haddaan nahay dadka reer gamboole ee ku nool degmadan waxaan fahanay wax fara badan qofka muslimka ah markuu dhegaysta wacdiga iyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa axaadiidta markuu dhegaysto iimaankiisa waa sii ziyaadaya khayr fara badan ayaan haysanay waa noola soo safriyey annaga marka waxaa nagala raba waxay tahay saacaddan laga bilaabo inaan inaan noqonno ducaad intaan fahanay in aan ka bilowno gurigeenno kadibna dadka muslimiinta ah aan sii fahansiino jasaaklah khayr annaga haddii aan nahay deegaanka reer gamboole dooro diiniyahoo socotay muddo toban maalmood ah aa noo socotay ilaahay subxaana watacaalana waa noo soo gabagabeey meel fiican noogu soo dhammaatay dadka waxaa la weydiinayay arkaanu islaan arkaanu imaan maraakifudiin haddii ilahay kumahay ilahi waa noo soo gabagabeey waxaa waaye si fiican noogu soo dhammaatay amni iyo nabadgey nagu soo dhammaatay aadaan u fiicannahay wax dhib ma qabno wilaayada islaamiga waxaan leenahay jasaaka allahu khayr ilaahay subxaana watacaalaa ajirkiina adiga siiyo annagana haddina waan ka faa'iidnay waxaan leenahay insha allahu tacaala midaan iyo mid kamidaba haddana admaa sugaynaa inuu noo sii labalaabo oo haddii ilahay ku mahayo barnaamijkaas oo haddii ilahay ku mahayo nagu soo laalaabto aada u rajaynaynaa dowladan ayaa qayb ka ah dowlaadka diiniga ah ee maalmihii u dambeeyey loo qabanayey bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe taas oo loogu golleeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diinadda ee bulshada